mahmahyo ah ka hadlaya guurka waxay dhahaan ugu horeyn guurku waa ul mugdi la tuuray bay dhahaan ulsha marka haddii habeen ul kor loo tuuray meel ay ku dhici ilaanbaa inay god ku dhici inay buur ku dhici inay meel bannaan ku dhici guur waa ul mugdi la tuuray marka ninka guursanaya cid uu guursan doono gabadh fiican ku dhici doonto tuxunay ku dhici doonto war uma hayo qiyaasaan xilliga mahmaadaasi baxday waa xilligii ee soomaalidu inta badan wiilka gabdha ma wada hadli jirin ee wiilka waa loo dooni jiruun gabadha habeenka aqalka loo soo geliyo unbaa arki jiray marka waa ul mugdi la tuuray weli ciddii usoo gasha unbaa arkaya un habeenka ama gabdhuna dee wiilka ciddii loo keenay aabiyada siiya unbay arkaysa waa guur waa ul mugdi la tuuray bay dheheen waxay dheheen soomaalidu gabadhi waxay u joogtaa gabadhi guur iyo geerinba waxa loo joogaa oo dhan guur iyo geeri gabadhi ama buula kaaga jirto ama bohol bay dheheen ama u guuri macnaha ama ha dhimato haddii kale wax faa'iidoo kale ay ma soo wado intay ka wadeen waxay dheheen guurku waa saddex bay dheheen waxay dhaheen bari bari saar bari dab saar iyo dab bari saar waxay ka wadaan bari bari saar waxa waa nin ladan oo gabadh ladan guursaday bari dab saarna waa nin ladan oo gabadh sabool ah reer hogis weliga guursaday iyo dab dab saar oo ah nin sabool oo nin saboola guursaday waxay odhan jireen soomaalida laba qaawani isma qaado waxay ka waa dab dab saarkaan waa laba sabool oo isguursaday wax macnaa ay faa'iido ay keenayaan male waxay odhan jireen guurku guurka arrintiisu waxay mar waa kugu waa kugu taallay marna waa kugu timid macna waxay ka wadaan mar adiga ayaa go-aansaday inaad guursado marna aabbahanbaa intuu cid soo arkay gabadh yar soo arkay nakan hebelow waan taasaan kuusoo gabadhaasaan kuusoo guurinayaaye waa kugu timid si dhaqsa unbaa lagugu guuriyo